Magaalada Laascaanood ee caasimadda maamulka SCC Khartoum ayaa waxaa laga hirgeliyay warshad cusub oo soo saari doonta isbuunyaha loogu magac daray warshadda isbuunyada ee Tabaarik taasi oo muhiim u ah bulshada SCC. Munaasabadda xariiqjarka warshadan cusub ayaa waxaa ka qayb galay Wasiirka Ganacsiga SCC Khartoum, Golaha Wasiirada, Gudoomiyaha Magaalada Xildhibaano, Odayaasha Dhaqanka iyo Ganacsatada Maamulka. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah maamulka warshadda isbuunyada Tabaarik.
waa halbeeg lagu cabiro ummadaha horumarkooda waddankii warshadaysan waxaa la yidhaahdaa waa waddan warshadale oo horumarsan waddankii aan warshado lahaynna waxaa la yidhaahdaa waa waddan aan horumarsanayn halbeegga guud adduunka halkaasay ka joogaan si guud warshaduhu sidaas weeye warshaddan isbuunyada tabaarag ee laascaanood waxay tahay waa jawaab ka dhalatay baahida isbuunyada kadib halgankii adkaa ee ka dhacay gobolladan ee dadka gobolladanihi ay aayaka talintooda ugu istaageen dhanka kale wasiirka wasaaradda ganacsiga maamulka SSC Khartoum ah Daahir Cabdirasaaq ayaa bogaadiyey ganacsatada maamulka sida ay ugu shaqeynayaan horumarinta warshadaha wax soo saarka u leh maamulka SSC Khartoum.
ka wasaarad ganacsi ahaan dowlad goboleedka SSC Khartoum waxaannu diyaar u nahay idinkala shaqaynaynaa soo dhowaynaynaa dhiiri gelinaynaa ganacsatada iyo maalgashadayaasha u heelan inay maalgashadaan deegaankooda waa ula fududaynaynaa welibana maanta dee waan wada joognaa ilaahay mahaddi weeye wasiirka howlaha guudoo jooga maayarkiioo jooga muddo waaba ku taamiya waxaan lahaa mar haddaad maanta wada joogtaan waxaynu u baahan nahay dhul warshadeed oo ganacsatadeenna markay yimaadaan aynu odhan karayno maadaama dhulku uu qaali yahay dhulkiina waannu idiin haynaa hantidiina halkan ku maalgashada